waxaynu ku jirnaa wakti xagaaya aad iyo aadna u kulul yahay dhulku waxaanu ku jirnaa xilligii xeebaha laga soo xagaabaxayey sidaa darteed waxaa sababtay meelaha qaar ay ka fogfog banka meel biyo ay ka cabaani ma jiraan biyo la-aanta ayaana sababaysa mar in haraadkaasi ku sababtay ay u dhinteen inta badani wax xanuunana uma dhimin haraad baa lambar one ka ah deegaanada ugaadhaasi ay ku dhimatay ee gobolka awdal ka tirsan ee ay haraadka ugu dhinteen sida adigu aad tilmaantay waa deegaanadii waxa weeye deegaankaasi waa degmada luuqhaya waxaana weeye inta badan eriyada udhexaysa kalowle ilaa iyo muxuu ahaayey karuure ayaa ugu badan waayo oo dhulkan kale highlandka degmooyinka kale waxay helaan inta badan doofiyo biyane saasayna ku badbaadaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee somalilan maxay ka qabanaysaa dhibaatadaasi haysata duurjoogta ee ay qaarkood haraadka ugu dhimanayaan deegaanadaasi weyaan wasaaraddu waxay ku dadaalaysaa iyo hay-adaha la shaqeeya inay u samayso xarumo biyihiile iyo xarumo cidda kaka ku xadgudubta ama wixii kuwii xanuunsada lagu daryeelo seerayaal baanu samaynaa seerayaasha wixii biyogu bixyaalla way ku badbaadaan sida seerayaasha libaaxle iyo duxunka ayay ka mid ka yihiin balse waxaa iminka noo qorshaysan cawilka aan caawa ka hadlayna ee runtii iyo duurjoogta kaleba ee xeebaha haraadku ku hayo sidii aan biyo lahayn harimacadka dad badan oo ka ganacsan jiray deegaanadan gobolka awdal ayaa jiray maxaad ka qabateen ka ganacsigii harimacadka dad aad u qabateen se ma jiraa bishii saddexaad ee iminka ina dhaaftay iyo bishii labiyo tobnaad bal laba kiis baanu qabanay maxkamadda gobol qaar way naga do markaa maaraj bishii saddexaad waxaan u xukumnay hal hal sano saddex eedaysane oon kusoo qabanay degmada quljeed sidaa darteedna aan bahalkiina duurjoog harimacadkiina aanu geynay xarunta gawdiile labadaa kiis ayaa ugu waaweynaa uu jiray markaa waxaan waana december iyo march bishan af labada kun bisha saddexaad labada kun afar iyo labaatanka waxaan rajayneynaa markaa in sidaa ay u yaraadeen muddadaa sanadkii hore in ayna waxba u dhicin waxaan rajayneynaa cid kastoo dembiga dembiyada ka gasha duurjoogta iyo deegaankaba in lanoo soo xidhiidho wasaaradda iyo shuruucda kala duwane loogu talagalay ee laamaha amnigu ay hayaana waa diyaar xaggay ku wadeen markaa ayaad idinku isleedihiin dadka aad ku qabateen waxa ay ku wadaan waxa la sameeya gawaari baa lagu qaadaa duunyaa soo istaaga eriyada xeebaha degmooyinka kala duwan ee dhammaanba jamhuuriyadda somaliland khaasta si khaasa gobolka lookale xeebihiisa deetana waxaa la sameeyaa doontaasa halkaa gaarigalan gurisarkaa lagaga wareejiyaa waxaana loo qaadaa carabaha